SBS Radio.
galabta waxaa ah, marti iigu ah een, mikrofoonka een, suldaan axmed naasir iyo xabiib cabdi cilmi barnaamijka aan diyaarinayno waa barnaamijka saameynta badan bulshada dhexdeeda ku yeeshay ee ah iscadaynta iscadayntii rag iyo dumar bay hadda gashay keliya dumar kuma koobna baryaha qaarkood laga yaabo dumar in lagu riixi jiray marka haddaynu maanta aynu u nimaadno dhankii ragga xabiib haddaan kugu bilaabo si kooban su-aal kooban ha iyo maya ma iscadaysaa Een, maya isma cadaynin oomana arko inay necessary tahay in las cadeeyo haddaan usoo gudbo suldaan adigu ma iscadaysaa Ah, bismillahi raxmaan raxiim Ah, ustaad madar aad baad u mahadsan tahay magacayga waa suldaan axmed naasir ku nool magaalada melbourne Een, su-aashaas jawaabteedu waa maya saliidaaba yaaba dhibigu waa in madaxa mariyo waan gartay een, waxaa hadda aan u baahnayn in la in macnaha dood laga galo in rag iscadeeya ay jiraan oo haatan eh, dumarkii eh, awal hore lagu riixi jiray hadday eh, macnaha la baratamaya Een, haddaan xabiib kugu soo celiyo maxaad isleedahay iscadayntaasi sabab ayay u tahay oo dadka ay isu cadaynayaan Een, wallaahi een, fikir ahaan anigu waxaan isleeyahay markaan u kaco dhinaca ragga Een, anigu nin baan ahayn waana dareemi karaa ninka ragga ah fiilinkiisa iyo dareenkiisa oo dhan marka waxaan isleeyahay horta self confidence baan jirin ninku horta kolka u horeysa waxa ku dhalinaya inuu iscadeeyo waa horta waa kalsooni la-aan baa jirta marka labaadna attention buu raadinayaa ama publica ha ka raadiyo ama gabdhaha gabdhaha oo soo jiidasho haa qofku inuu soo jiidasho yeesho wiilka cadcad oo la yidhaahdo oo gabadha markuu u tago dee wiil cad maaragtay ay waxa weeye qurux buu kolley qurux buu uun bidayaa caddiinku waa qurux Ee, sida soomaalidu dhahdo caddiin qurux qaad ama caddiin qurux kama qatana Een, wuxuu aaminayaa marka inuu caddiinku qurux yahay sidaa laaligeed waa inuu caddaan raa- caddiin raadiyaa si ay gabdhahu u soo jiito marka u tago markaan saasaas leeyahay Eh, suldaan een, xabiib sa- eh, warkuu sheegaya waad maqlaysaa oo raggii inay cadiinka qurux ka raadinayaan soo jiidasho ay diidayaan Een, arrintaas eh, aduma ku raacsan tahay inay sidaa tahay si kooban.
Een, kolley waxa weeye horta dee dadka iscadeeya markaan leenahay waxaan malin dadka waxaan ka hadlaynaa soomaalida ama gaar ahaan baan ka hadlaynaa laakiin oo ragga dee soomaalidaan ka hadlaynaa ama haddaan dhahno raggu maxay isu cadeeyaan sababta haddee rag way badan yihiin hata dee dad waxaa jiraba ha soomaalida uun ha hayo waxaan yani ogahay hade haddii dad kale la dhaho oo soomaalida kale la- dad kale la dhaho haddee waaba lagu haystaa oo maqaamkii dumarka rag ku haystaaba jira dumarka laftoodii marka waan ku waafaqsanahay eh, ustaad xabiib waan ku waafaqsanahay arinta uu sheegay falsafo waxaa jirta odhan haysa yani ca- cadaanta midabka cadaantu een, inay quraxdu qayb ka mida tahay oo- oo la- so- yani dhaqanka soomaalidana ama maamaha soomaalida ba suu sheegay xabiib ku jirta marka indhaha gabdhaha inuu soo jiito oo ay ku dhacaan ayaa laga yaabaa inay inay inay tahay sababta u weynina waxa weeye qofkii oo aan aaminsanayn midabka uu ilaahay siiyey ee quruxda badan ee runtii dadku isku waafaqsan yihiinba midabkan aan cadaantan ahayn madowdan ahayn ee maariinka ah uu ilaahay siiyey aan ku kalsoonayn oo wax ka badan raadinaya Een, xagga diinta haddaan eh, mar kale iyada si kooban een, dad muslimiin aan nahay qof inuu iscadeeyo midabkiisa u bedelo een, maxaa diinta ra'yigeeda maxaad ka- adigu eh, aad intaad ka ka ogtahay maxay tahay
Een, bismillahi raxmaan raxiim kolley dee dad saad sheegtay dad muslimiina soomaalidu waa boqolkiiba boqol dad muslina runtiina intooda badan welibana ku adag dhaqankooda iyo diintooda dhin- dhaqanka iyo diintuna ismaba eh, diidana iscadaynta ama qofku inuu midabkiisa bedelo sharciyan ma banaano Een, aayadaha qur-aanka ku jirta waa kii ilahi subxana wataala walaa yuqayiranna khalqa allah kolkii la lahaa yani bani aadamku inay isbedeli doonaan oo shaydaan raaci doonaan waxaa aayadda ka mid ah macnaheedu inay bedelayaan abuurkii ilaahay inay bedelayaan subxaana wa tacaala shayna markuu ilaahay naga xaaraantinimeeyo uu waxa weeye maslaxa uu isagu ogyahay ama aynu hore u garanna ama haddaba sida la sheegay oo dhibaatooyinka ka dhasha oo cudurrada ka dhalanhaya ee hadda la ogaaday ha adee maslaxa inaga darteena ayuu ilaahay subxana wa tacaala inooga xarimeen marka ma banaano sharcan ma banaano in lays- sharca islaamka ma banaano qofku inuu midabka ilaahay u dhaliyo inuu bedelo way ka duwan tahay dumarku inay isqurxiyaan oo kareem iyo waxyaala ay marsadaan kama hadlaya laakiin inay midabkii ilaahay u dhaliyay asalka ah inay bedelaan ma banaana Een, xabiib een, dhanka kaleete haddaynu u nimaadno een, ragga keliya mee dumarkii laftoodii yaa raggii waxay eed saarayaan ama markii dhaqamada ha noqdo iyo social mediaha iyo meelo badan een waxyaabaha la soo gelinayo in raggu ay sabab u yihiin dumarkii inay laftooda iscadeeyaan Een dooda maxaad ka leedahay niyow een, eh, madaro adoo mahadsan eh, bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay anigu arrinta anoo toos u aadaya bointiga raggu qayb bay ku leeyihiin gabdhuhu is caddeeyaan inay qayb ku leeyihiin waxaad ku xaqiiqsanaysaa hadda haddii qof la weydiiyo qof soomaaliya aad weydiiso wiil ah bal sawir gabadh aad guursan lahayd sawir ka bixi wuxuu kuu sheegayaa gabadh cad oo dheer oo maxay tima dheer oo kan ah oo hibla dheer la yidhahdo ama hibla cadday la yidhaahdo sida laaligeed waxaad garan kartaa marka gabdhihii inay yacni raggu uu u batay cadin raadinta gabadhii marka madoobeed suuqla-aan baa ku dhacaysa marka gabadhii madoobeyd markay aragta gabadhii saaxiibteed ahayd maariinka ahayd badi.
ama maariinka ahayd haa markay aragta gabadhii maarayda yar diirka casayd ee midabka furnayd oo biisi ah oo teleefoonadeeda ay kala istaagin shidan iyo iyadii oo keedii caariyaystay markay aragto dee aabbahay go-un bay leedahay waxa weeye meesha haddii ka gaari kartaba way gaadhaysaa marka waxaan isleeyahay raggu qayb buu ka yahay bointiga waxaa weeye cadaynta gabdhuhu cadiinka ay gabdhuhu is cadaynayaan raggu qayb buu ka leeyahay berigii hore dee dhaqanku gabdhaha een, cadiinna waa jiray gobolyo badan waa lagu mariyey dhaqanku wuu ahaa jacayl in een, gabadha cad een, ama wiilka cas iyo siyaabo badan in eh, loo daneeyo laakiin hadda sidii xaaladdu way ka daran tahay ma wax ziyaadaha kusoo kordhay hadda Een, waxaan isleeyahay cadiinka waagii hore innaga soomaalidu maynaan aqoonin dawooyinkan iyo kimikadan ee laysku dhaqahayo geeda kaloo iska natural laysku cadayn jiray oo yar midabka furaya laakiin ma aynaan waxan kimikada ee qofka maqaarka ka qaadaya maynaan aqoonin hase yeeshee markaad fiiriso dhaqankeennii hore iyo suugaantiinaba dib ugu noqoto een, waxaa las dhihi karaa midabka cadaanka ah inagoo advertisement fara badan baynu u samaynay ama gobaya ha noqoto ama heese ha noqoto ama halhaysye ha noqoto aad buu ugu badan yahay ammaanta ama xayisiinta midabka cadiinka ah dhaqanka soomaalida marka sida laaligeed waxaad garan kartaa marka inaynu midabka cadiinka aad u jecel lahay marka dee gabadhii nasiibkeeda uu madoobeeyo meesha waxba uma yaalaan waa inay ka daba tagto nasiibkeedii oo isdhaqdo oo iscadayso si maaragta ay ay u waafajiso een, een, jacaylkii ragga soomaalidu uu jecel midabka cadiinka ah
suldaan inta aada usoo taagnayd cadiinka dadkan iscadeeyo oo kale ama rag iyo dumar dhibabka uu leeyahay oo kale wax aad aad ka soo shaahiday ama aad aragtay ama aad maqashay ma jiraa
Een, bismillahi raxmaani raxiim runtii waa la wada ogyahay oo dad badan baa dareensan dhibaatada uu leeyahay yani midabkii ilaahay subxana wa tacaala ku siiyey kolkii la bedelo Een, waxaa ka mid a haddee qofku markuu midabkiisii bedelo uu jirkiisii bedelo inuunan waxyaalaha qaarkood u dulqaadan karaynin sida kuleylka oo kale aunan aanan u dulqaadan karaynin qoraxda kulul oo kale meesha uumiga ee kulul oo kale in qofku maqaarkan uu ilaahayna siiyey difaac buu yani u- u- difaac buu loogu talagalay saa daraadeed waxay dhahaan gaalada hadda midabkani waa midabyada ugu fiicanba oo de qorax ayna kansarka iyo aynan aan inta badan aan ku dhicin midabka madoobi marka dhibaatada uu leeyahay haddana dee cilmiga een, xadiidka ah uu- uu sheegaa oo inay kansar hataa waxyaalaha laga qaado dawadooyinkan la ismariya qaar waxaa jira sababa kansar marka een, dhibaatooyin badan buu leeyahay marka waxaan raacin lahaa runtii midabkan madoobi ama midabka maariinkii ihi een, taa dadku say ka aaminsan yihiin si ka duwan baan ka aaminsanahay Een, waxaan aaminsanahay inuu yahay boqorka midabyada sababtoo ah qofku hadduu xanuunsado midabkiisu uu cadaan aha wuu isbedeli laakiin hadduu madow yahay ama maarin yahay waxaa laga yaabaa inaan- inuuna isbedelin uu sidiisii yahay taa daliil waxay u tahay inuu midab fiican yahay oo eh, waxaa weeye daliil midda kale waxaa u ah madowgan waa waa- waa just color ama waa midab uun marka een, carabta waxay dhahaan yani midabka madoob inuu fiican yahay waxaan daliil u ah cigaalka oo madow baanu madaxa naga dhignaa madaxeedna meesha ugu sarraysa way madowdahay waa timaha aa Een, eh, xabiib eh, eh, haddaan kusoo noqono saameynta een, uu yeeshay een, iscadayntan iyo hawshan ay yeelatay een, adigu dhanka bulshada iyo dhanka kaleetaba ee dhibaatada jir ahaanta iyo maxaad kala socotaa hadday noqoto dareenka dadkii uu ku riday eh, qofkii aan aan caddayn uu dareensan yahay amaba uu ku eh, kharashka iyo culayska een, maxaad maxaad arrintaas ka aad ka aragtay Een, eh, waa su-aal fiican een, madarow een, eh, waxaa xusid mudan maalnowta markay arrimahani soo baxeen een, een, gabdhahan cadayntii iyo dawooyinkan iyo dhibka ay yeesheen iyo een, maalnowta markay barnaamijyada aada usoo baxeen social media yaa waxaan ku arkay meel facebooka dhexdiisa clip yar oo gabadh su-aale la weydiinayay gabadhu waxay sheegtay gabadh ay saaxiibo la tahay inay jirto oo cad gabadhaasi waxay sheegtay ay saaxiibaha yihiin markii de gabdhuhu way israacaan oo suuqay aadaan had iyo jeer raggu soomaaliduna waa iska yar faduulbadina shukaansiga faduul bay ku bilaabaan soomaalidu dhaqankeeda iska saas ah salaan iyo yar hadal kaftanay ku bilaabaan marka markii gabdhaha la soo gaadho in gabadha cadun lala hadlo gabadha cadi ay maanta dhan ay biisi tahay telefoonkeeda ama telefoonkeeda ha noqdo ama iyada oo physicalba ha noqdo eh gabadha cad inay had iyo jeer busy tahay gabadhii madoobeeda ee waxaa weeye saaxiibteeda aana cid la hadashaaba ayna jirin telefoonkeeda bes ayna ka wacdo uun waalidkeeda iyo uun faamilka bes ah marka waad garan kartaa marka xanuunkaas gabadhaasi marka maxay dareemi mar hadday gabadhii cadayda la socotayna ay biisi tahay oo shukaansigeedu yani ragga ay meel kale dhigtalaadahay iyadiina cid ku leexanaysa ayna si jirin dee ayna dad kalena dad kale u maqanna ayna jirin ee dadkay sugaysa uu rag soomaaliyeed yahay raggii soomaaliyeedna ay cadiinka rabaan gabadha maxaa u yaala waa inay meesha ugu dhow ka raadsato tugaanka ugu dhow intay gasho waa inay isdhaqdaa ilaa nasiibkeedaa madoobeeye waa inay waxaa weeye ay kharash gelisaa marka kharashkaasi dee dabcan wuu koosgaraynayaa waxaa weeye wuxuu- dhaqaalaheedu koosgaraynayaa marka waxaan isleeyahay anigu een, wacyigelintan een, raggu daacad ha ka noqdo midabka daacad ha ka noqdo gabdhaha labada gabdhoeda wada socdee madmadow intee saynu cadiinka xayisiin ugu samaynay madowga xayisiin ha loo sameeyo gabadha madow hala raadsado anu saasaan leeyahay Een, haddaan ku noqdo suldaan een, maxaad ragga u jeedin lahayd oo maadaama oo culayskan uu jiro oo raggii laftoodii ay dhan ka no- qayb ka noqdeen ama iyagu ha is caddeeyaan ama gabdhihiis caddeynayaba iyagu laftoodiina sababa ha u noqdaan maxaa tala ah si kooban hal minute Een, bismillah kolley horta waxaan dhihi lahaa midabku aslan wax wax lagu qiyaasa ma aha way fiican tahay een, midabka yani ama cadaan ha noqdo ama maar inagu soomaalidu midda kale madooba manin inta badan waa maarin soomaalidu marka waxaan dhihi lahaa een, kow rag iyo dumarba inaynu bedello aragtida aan ka qabno midabka madow ama maariinka ah Een, waa qodob laba oo inuuna yani inuu midab uun yahay aan la odhan karinna wuxuun yahay uu fiican yahayna waa midab uun midabyadan buu ka mid yahay waxaana aaminsanahay aanunan iga ahayn cunsuriyad inuu midabada ugu fiican yahay midabkeennu Een, laba qofku markuu wax doonayo lagama dhigan karo qiyaas qofka wanaagiisa iyo xumaantiisa iyo ee qofka wax kaloo lagu qiimeeyaa jira dadnimadiisa gabadha maalan gaarinimadeeda een, dadka ay ka dhalatay iyo say yihiin iyo qoyskeedii iyo waxa- waxyaalaba diinteeda la fiirin laakiin midabku inuuna imanin khiyaarka koobaad een, oo lagu dooranaya gabadha ayaan dhihi lahaa Een, gabdhahan waxaan dhihi lahaa inay aaminaan oo is aaminaan oo wax la yidhaahdo thiqatu nafsi ama inuu qofku naftiisa ku kalsoonaado Een, calafkuna ilaahi subxaana wa tacaala yani wixii kuu qoray kollaba adoo calooshayada ku jira ayaabaa la qadaray dee caddaan la iska keenay iyo caddaanu ilaahay kuu dhaliyeyna isku mid ma aha oo wa- isumana ekaa hadee berigii hore hadee ragga baadiya kayba dii la si- dii la siiri jiray dee lama waa, waa, waa la garanaya wuxuu ilaahay kuu dhaliyay waxa kale waa la kala garanaya marka waxaa weeye in ay noqoto qofka waxa lagu qiimeynayaay waxyaalaha aan soo sheegaye ayna noqonin midabka oo keliya hadduu soo gelina inuunan shuruudaha hore soo gelina uu gadaal ka yimaadaan dhihi lahaa aad baad mahadsantahay ustaad madar
adoo soo gabagabeynaya xabiib maxaad dhihi lahayd haddaba ragga maxaad u jeedin lahayd ragga ama sabab u noqday inay gabdhihiis cadde inay gabdhihiis caddeeyaan ragga sababta u noqday amaba iyagu laftooduna is caddeeya maxaad u jeedin lahayd Een, wallaahi horta een, waa su-aal fiican madarow een, horta ninka iscadaynaya dee isagu ma garanayo oo horaan kusoo sheegay oo waa un kalsooni waa xanuun naftiisa ku dhacday dhib naftiisa ugu filan nin had- nin iscadeeyey Een, xagga talada gabdhaha anu waxaan dhihi lahaa gabdhaha een, raggu waxay jecel yihiin midabka cad een, laysku raac midaas laakiin een, waxaa xaqiiq ah een, midabka soomaalidu een, waa midabka adduunka ugu quruxda badan oo chocolate colorka ah waa midabka adduunka ugu qurux badan midabka ugu quruxda badnaa adduunka adigoo leh inaad ku barabaraalo ahoo kadeedan aad doorataay waa nasiib daro marka waxaan isleeyahay waxaan kula talin lahaa gabdhaha midabka ilaahay u dhaliyay inay iimaansadaan calafkoodana midabka ilaahay u dhaliyay inay ku sugaan saasaan dhihi lahaa Een, taladu ragga ay ku socotay waa runtaa taladu ragga ay ku socotay waxaan leeyahay gabdhaha meesha eh, aad aad ku cadaadinaysaan ee ciqaabta ah ha laga daayo midabka soomaalida ee waxaa weeye ha lagu qanco hana la guursada gabdhaha midabkoodu caadiga yahay ee cadiinka ayaan raadin baan u dhihi lahaa aad baad umahadsantihiin een, kuwaasi waxay ahaayeen suldaan axmed naasir iyo xabiib cabdi cilmi waad mahadsantihiin Ha, adaa mudan mudan adaa mudan ustaad aad baad umahadsantahay shukran
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.